waa mahadsan tahay dowladda soomaaliya go-aan golaha wasiirada ka soo baxay ayaa looga saaray dalka organisationkaas howlihii iyo adeegyadii ay dalka iyo dadka u hayeenna dowladda soomaaliya ayaa ballan qaaday iyadoo kaashanaysa saaxiibadeeda dowladaha saaxiibada la-ah insha allahu shacbiga soomaaliyeedna adeegii ay u hayeen sidiisii si ka wanaagsan in lagu qabto ayay dowladda soomaaliya qorsheynaysaa
adeegyada la tago waxaa ka mid ah deefa oo aan tagay daqiiqado ka hor albaabada u xirnaa wax adeegana kama socon dad boqolaal soomaali baa ku tiirsanaa adeega dowladda laga fili karayay maxay u qaban weysaa hadday damaanad qaato waa sax sideeda meel hadduu isbedel ka dhaco oo kala guur ah dabcan waxaa imaanaya dakaatiirtii horaa baxday dakaatiir kale cusub waa inay meesha soo gashaa iyadoo aan dakaatiirtii cusbeed soo gelin de dadka adeeg kale looma samayn karo meesha brivate way ahayd ma ahayn dad publica ma ahayn oo dadka lacaga looga qaada jiray qalabka meesha yaala dad gaara ayaa iska lahaa dowladdu dadka hantidooda lama ay wareegin waxaa lala wareeg waxay ahayd in organisationka dalka inay ka baxaan bisaa la go-aamiyey laakiin hantidooda iyagaa iska lahaa marka hantidooda waa dowladdu waa inay maareysaa dhaqaalahoodii loo celiyaa dakaatiir shaqadii wadda la keenaa intaba dowladdu way ku howlan tahay sidii dadkaas dhaqaalahoodiina ay u heli lahaayeen shaqadiina ay u socon lahayd shacbiga soomaaliya adeegiina ay u heli lahaayeen taasna waa waajibaad dowladda saaran hawshaas iyadana wasaaradda caafimaadka ayaa hadda gacanta ku haysa laakiin wasiir daalo hawshan la hayay dad kontumeeyo qof oo xanuunka kelida qabaa la ii sheegay in adeega ka joogsaday dad oxygen iyo caruurta lagu meelaha lagu xanaaneeyaba adeeg ka joogtay qaarkood baa inay dhintay noo sheegayaan dad kolodeenada ah miyaysan dowladdu ku degdegin mas-uuliyadda goob caafimaad in la xiro maadaama aysan safaarad ahayn
horta goob caafimaad oo la xiro keligeed ma kuma taalo magaalada goob caafimaad badan ayaa ku yaala shacbiga soomaaliyeed waa sax adeeg caafimaad oo weliba dhinaca keliyaha halka shay ugu daran oo meesha dadku hadda ay dareemayaan waa qaybta keliyaha qaybta keliyahana xalkooda wuxuu ahaa isbitaalka ordogan ee weyn oo shaqayn jiray laba shifti qaybta dhaqida keliyaha ayaa waxaan ku kordhinay waan ka codsanay shifti dheeraada inay ku daraan qof kasta oo isbitaalkaas adeega keliyaha caafimaadka ka heli jiray haddii dokumentigiisa uu la tago isbitaalka ordogan horey ayaa laga qaabilayaa wuxuuna helayaa adeegii oo halkaas ka heli jiray mid lamid ayuu ka helaya weliba qaybta keliyaha w qaybaha kale dadka bukaan socday ahaayeen meesha hadda ay tegi jireen waxay tagaan ordogan tirada ordogan ay tegi jirtay kan hadda tegi jirtay tan way soo korortay meeshii saddex boqol ay qaabili jireen shan boqol oo qof ay hadda qaabilaan dhakaatiirtooda way waasiciyeen waa inay soo kordhiyaan waa kula ballanay marka insha allahu dadka bukaan socodka oo maalintii imaan jiray ma dareemayaan dadka keliyahana halkooda shifti dheeraada ayaa ordogan lagu daray meeshaas ayay adeegii ka helayaan haddana way jirtaa dadku inay meeshii ay u barteen ama ay joogi jireen inay waayeen laakiin micnaheedu ma aha meeshii aan aqaani keliya adeegii ma helay waay qofka shacabka ah adeegii wuu helay wuuna helayaa insha allah
dad soomaali baa ku tiirsanaa dowladda soomaaliya iyo turkiguna bayaankii looga saaray dalka waxaa tiraada si dhaksaa oola wareeganaa goormuu adeeg adeega bilaabat halkan adeega sida ugu nasiixa badan u bilaabanayaa maxaa yeelay qalabka sida isbitaalka taalla in la qiimeeyo dadkii qiimahu in laslaysku afgarto hantidoodana loo celiyo dowladda soomaaliya taas ayaa marka hore priority maxaa dadka lama dhacaynin dalka inay ka baxaan bisaa la go-aamiyey marka laakiin hantidooda iyagaa xaq uleh inay helaan ama ha u helaanoo dhaqaale ahaan ama iyagoo sidooda inay u qaataan marka waxaan go-aaminay isbitaalka inuu sidiisii qalabka u yaallo oo aan qalabka la rarin laakiin hantidooda loo celiyo taasina broseskii dhaqaalaha loogu celin lahaa dowladda soomaaliya oo kaashanaysa dowladaha saaxiibada ah maalmaha soo socda insha allah waxaan rajaynaynaa inuu isbitaalka howlihiisii uu dadka u qaban jira inuu qabto wasiir go-aankan golaha wasiirada wuxuu saameeyey boqolaal soomaali ah golaha wasiirada kamid ah daban xildhibaanna waa tahay turki arday wax ka barnaysuu saameeyey muqdishuu saameeyey damaanqaadka ardaydaas waxbarasho la-aanta hadda noqonaya dowladda soo aragta dowladda soomaaliya ardayda horta waxbarasho la-aan ma noqonayaan
waa insha allah waxaa go-aankaas wuxuu ahaa in adeegoodii loo bedelo waxbarashadoodii loo bedelo jaamacadahoodii loo bedelo intaasba dowladda soomaaliya ballan qaaday dowladda turkiga oo saaxiibadanaho adeegaasi adeeg lamida noo qabanaysana ballanqaad buuxa ayaa laga haystaa marka dhalinyarada soomaaliyeed iyo ardayda soomaaliyeed niyadda ha dejiyaano